iyadoo dhalinyaro badan oo waxbarata ay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa jira shaqeeyari baahsan oo haysata dhalinyaradaasi waxbaratay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow ayaa ka hadashay shaqo-la-aanta soo food saartay dhalinyarada waxbaratay waxa ayna arintaasi ku sabeysay in aysan jirin cid ka warqabta baahida dhalinyarada ku sugan magaalada jowhar guud ahaan dalka soomaaliya waxaad ka warqabtaan inaysan jirin dhalinyaro dhallinyaradao dhan waxbay barteen waxaa jira qaar jaamiciyaal ah qaar master ah haddana aanan haysanin shaqo aniga waxaan u sababeynayaa si guud markaan uga hadlo dowladda soomaaliya aan u sababeynaya haddii dowladda ay ahaan lahayd dowlad ka shaqaynayso awood buuxda u leh dhallinyaradu waxay u samayn lahayd shaqo abuuray u samayn lahayd waxay kaloo samayn lahayd iskuullo oo lacag la-aan ah caafimaad lacag la-aan ah dalka wuxuu noqon lahay dal dhammaystiran laakiin sabab waxaa u ah dowladda oo awood badan aanan lahayn oo gobollada aan gaarsiin karin dhallinyarada inay fursad shaqo abuur u sameeyaan taasaan ku sababeynaya waxaa jira dhallinyaro badan oo wax bartay haddana aanan helin fursado shaqo gobolka shabeellaha dhexe waa degmooyin aad u fara badan waxay leeyihiin guddoomiyaal dhallinyaro oo maxay ahayd tole liis gareeyey dadka aanan haysanin shaqada u baahan in garab lagu siiyo labada kun sagaal iyo tobankii bishii laba iyo tobanaad disembar inay adan jeclahay waxaa jira shirweyne dhallinyarada ay isugu yimaadeen hoolkan aan joogno ee qayb ka ahaayeen dhallinyarada ee guddoomiyaasha degmooyinka ee gobolka shabeellaha dhexe shirkaas muhiimadiisa wuxuu ahaa sidii aan dhallinyarada ku nool degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe dadka u baahan waxbarashada aanan haysanin naftirkooda in qayb ay ka noqdaan loo sameeyey liisas si ay qayb ugu noqdaan iskuulaadka ka jira degmooyinka inay waxbarasho free ay ka helaan waxaa kale intoo qayb ka ahaa dhallinyarada shaqo abuur inaan u sameyno dhanka kale gudoomiyaha ayaa soo hadal qaaday in ay dhallinyarada waxbarata ay u sameyn doonaan shaqo abuur ay kaga baaqsadaan baagamoondada hadda haysata oona loo sameeyo liisas si markii barnaamijyo ay yimaadaan aan ugu faa'iideyna dhallinyaradaas way jiraan dhallinyaro badan oo ka faa'iidaystay mashaariicyo oo oo shaqo abuur ahay ay ka mid tahay ama farsamada gacantoo kale sida aad ka warqabtaan degmada jowhar markaan usoo laabto waxaa ka shaqeeya xarqaanka oo kaleento cilaansaar dharkarintoo kale waxaa jira dhallinyaro aad uga faa'iidaystay marka ma soo koobi karaayo dhallinyarada intii ay ka faa'iidaysatay inkastoo baahidooda dhallinyarada ay badan tahay laakiin waxaan rajeynayaa afarta sano ay soo socoto ama shanta sano ay soo socoto hirshabeelle sidan inay ka baxdo mashaariici badan laga fuliyo dhallinyarada ay ka faa'iidaysan doonaan haddii ilaahay idmo ee kuwa wax bartay ee u baahan ee jaamacada minxooyin inay helaan oo dibadda ana ay qayb ka noqdaan ee kuwa aanan u helin waxbarashadan inay qayb ka noqdaan si ay waxbarasho free u helaan ee sida aad ka warqabtaan barnaamijaa la dahfuray oo bar ama bara ah ee waxaan ognahay dhallinyaro aad u fara badan aanan helin fursado waxbarasho ee inay qayb ka noqdaan aan ugu faa'iiday doono haddii ilaahay idmo ee waxaa kale intoo jiri doona barnaamijyo aad u fara badan ee dhallinyaradan ay ka faa'iidaysan doonaan inta badan waxaa magaalada jowhar kusugan dhalinyaro waxbarashadooda ay gaarsiisan tahay ilaa heer jaamacadeed kuwa oo aan helin fursadihii shaqo